faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed redio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkaana reediyo cadaada kusoo dhawaada warka habeen qodobada caawa dhagaysa doontiin waxaa ku daran ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee kuwa jubbaland howlgalla ka fuliya deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ee kuna dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab f b i da maraykanka oo sheegtay in ururo ay qayb ka yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ay diyaarinayaan warar ka dhana dowladda maraykanka kulamada looga hadlaya ammaanka iyo xasiloonida gobolka oo ka dhaca gudaha magaalada boosaaso ee gobolka bari ee maamulka puntland warar kala duwan oo kasoo baxaya khasaara ka dhashay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday isleg ay ku sugnaayeen ciidamada kenya qaybta ka howlgalka midooda afarka amisom warar kala duwan oo kasoo baxay khasaara ka dhashay qarax goor uu ka dhacay magaalada marka ee xarunta koonfur galbeed madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya oo sheegay in dowladda federaalka hadda dadaal xoogan ay ku bixinaysay si dalka doorasho qof iyo cod ay ku dhici lahayd kadib khudbad uu ka jeeshay golaha ammaanka qaramada midoobe xubno ka tirsan siyaasiyiinta somalilan oo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha iyo dhammaan guddoonka aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ku eedeeyey inay isdamareen ay ka wadaan kuraasta xubnaha aqalka sare ku mateli doona dowladda federaalka dadaalla garwadan ay ka yihiin guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug oo weli ka socda muqdisho lana yeesho kulmo kala duwan madaxda dowladda federaalka intaas aad maqasheen waxaan qodobada ugu doo koran warka habeenee reediyo cadaado goorodiyaa gor warkaas oontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibadan dhegaysanayo habeen arbaca khamiis ee soo gelayso bisha sagaalada sebtembar sanadka intaasaad maqsheen waxaan qodobada ugu doo koran warka habeen ee reediyo cadaado imika haadan kusoo dhawada warkii oo dhan wararka aan ka helayno magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ee ahna koonfur galbeed waxay soo sheegayeen in halkaasi ka dhaca qarax xoogan oo khasaare kala duwan dhaliyey qaraxaas oo ahaa miinada nuuca lugka la geliya lagana hago meelaha fafog ayaa waxaa si gaara uga dhacday garaashka cawaale oo ku yaala xaafada wadajir ee marka kaasoo jugtiisa laga wada maqlay inta badan magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose dad ku sugan magaalada marka ayaa raadyaha cadaada uga waramay in qaraxa kadib a maqleen radaas xoogan ay fureen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka dowladda federaalk oo xilligaasi joogay saldhigga marka u dhow garaashka cawaale qaraxaas uu ka dhacay khasaare ayaa lasoo sheegay in ka dhashay qaraxaasi ka dhacay magaalada marka hase yeeshee lama oga intuu la egya khasaaraha mana jirto wax faahfaahin ah oo intaasi ka badan oo halkaasi laga helayo ciidamada ammaanka dowladda federaalka kuwa amisom iyo kuwo ka tirsan kuwa koonfur galbeed oo magaaladaas ka howlgala ayaa hadda howlgallo ballaaran ka wada gudaha magaaladaasi waxayna soo qaabteen tiro dad ah iyo shaqaale ka shaqeynaya garaashka qaraxaas uu ka dhacay waxayna ku eedeynayaan inay qaraxaas ayago ka dambeeyeen ama ay ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha dhinaca ammaanka dowladda federaalk ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka hadda howlgallo ballaaran ay wadaan islamarkaasna waxay kasoo baxa dib warbaahinta ula wadaagi doonaan madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee waqhtiga ka dhammaaday ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk hadda dadaal xoogan ay ku bixinayso sidii ay dalka uga dhici laha doorasho nabdoon oo laisku wada waafaqsan yahay kadib hadalla uu ka jiirshay golaha ammaanka qaramada midoobe anas maxamed sooman ayaa warbixinta warka dhamaystiriyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo khudbad ka jeediyey meertada toddobaatan iyo lixaad ee golaha guud ee ammaanka qaramada midoobay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka hadlay geediyo socodka harimaha doorashooyinka soomaaliya xakamaynta kasoo kabashada covid sagaaliyo toban dardargelinta iyo dubhabeynta qaramada midoobay iyo ilaalinta deegaanka isbedelada cimilada adduunka maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigay qorshayaasha ka hirgelay dhammaystirka geedi socodka doorashooyinka qaranka socodka dalka iyo weliba isoostaag waa is-hoos xariiqa sida dowlada federaalk soomaaliya ay uga go-an tahay kamaradhalinta himilada shacabka soomaaliyeed ee ku aadan doorasho xora ah oo loo wada dhan yahay waxaa hadda meel gabagabe ay noo maraya hanaanka qabashada doorashooyinka xor iyo xalaala oo loo dhan yahay taasi oo ay ka qaybgalayaan tiradii ugu badneyd ee ka qaybgalayaasha doorashada soomaaliya tan iyo weliba dagaaladii sokeeya doorashooyinka waxay udub dhexaad u yihiin ilaalinta xuquuqda iyo rabitaanka muwaadiniinta soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa la wadaagay golaha guud ee qaramada midoobay dadaalada waxkoolka ee dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ku bixiyeen xakamaynta xudurka safmarka ay covid sagaal iyo toban ee kasoo kabashada saameynta dhaqaalaha ay ugu reebeeya sidii dhammaan shacabka soomaaliyeed weyda gaarsiin lahaa talaalkaasi waxaan ku faraxsannahay inaan idin wadaagnay in dowladda federaalk soomaaliya si deg deg uga jawaabto cudurkan safmarka ee soo laabtay dalkeena qorshayaashii waa kuwo mudnaanta koobaad siinaya badqabka caafimaadka ee muwaadiniintooda maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo khudbadiisa diiradda ku saaray dardargelinta iyo dubaameynta dhismeedka maamulka qaramada midoobay khatarta ku gadaaman isbedelada cimilada adduunka ilaalinta deegaanka ayaa hogaamiyaasha dalalka caalamka kula dardaarmay xoojinta iskaashiga caalamiga si wadajira looga jawaabo caqadaha khatarta ku ah dunida
The Somali federal government is working tire- tirelessly to achieve the UN Sustainable Development Goals with and for our people. We are doing this by successfully confronting international terrorism, investing in public, in basic public services, tackling corruption, and promoting good governance and inclusive politics. However, through an effective multifaceted partnership, social solidarity, strong institutions, and hard work, I strongly believe that we can recover from COVID 19 more sustainably.
maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa khudbad ka jeediyey meertada toddobaatan iyo lixaad ee golaha guud ee qaramada midoobay isagoo inta badan khudbadiisa diiradda ku saaray arrimaha doorashooyinka dalka iyo absame socodka guud ee doorashooyinka dalka iyo qaabka loo wajahayo doorashooyinka soomaaliya maadaama xiligan soomaaliya wadiyeysa caqabad doorasho isagoona bixiyey dardaaran ku aadan in soomaaliya si weyn loogu taageero absame socodka guud iyo weliba doorashooyinka xiligan dalka u galay
f b i da mareykanka ayaa sheegtay in ururo al-shabaab qeyb ay ka yihiin ay diyaarinayaan weeraro ka dhana mareykanka cawil maxamed ciise inacadde ayaa warbixinta warka dhamaystiraya agaasimaha f b i da maraykanka christopher rey oo hadal ka jeedinaya golaha koongareeska maraykanka ayaa ku dhawaaqay inay jirto khatar kusoo wajahaan muwaadiniinta maraykanka iyo saaxiibadooda taas oo ka imaanaysa kooxaha argagixisada ah ee ku sugan dalal soomaaliya ay ku jirto sida uu xusay christopher ayaa sheegay in kooxaha argagixisada ah ay ka faa'iidaysanayaan hoosu dhac ku yimid dadaaladii maraykanka ee la dagaalanka argagixisada kaasoo jawaab dhaba u ahaa weerarkii khasaaraha badnaa ee kow iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii lagu qaaday daharihii mataamaha ah ee maraykanka ee magaalada new york waxauna si gaara u xusay in kooxaha xabjiriinta ay dhiirigelin gaar ah ay ka heleen kabixitaankii ciidanka maraykanka ee dalka afghanistan rey ayaa shaaciyay in kooxaha daacish al-shabaab al-qaacida iyo kooxaha argagixisada ee laga mamnuucay dalka ruushka ay ka faa'iidaysanayaan baylaha ama dayacaad uu sameeyey maraykanka islamarkaana ay ku howlan yihiin weeraro ay ku qaadaan maraykanka kuwaasoo in laga hortagaa ay u baahan tahay fujignaan dheeraada rey ayaa yidhi kooxahan waxa ay raadinayaan baylahdeena mana joojinayaan iskudayada ah in ay weeraro culus nagu soo qaadaan sidaa daraaddeed hay-adaha sirdoonka qaranka ee maraykanka ayaa waxa ay ka digayaan khatarta kusoo wajahan muwaadiniinta maraykanka agaasimaha f b i da maraykanka oo sii hadleeyey ayaa yidhi kooxda alqaacida waxay adeegsan kartaa saldhigyadooda ciidda afghanistan halkaas oo la filayo in ay si dhaqsiyo badan uga soo maleegto weeraro ka dhana maraykanka waxauu sidoo kale sheegay in ay u badan tahay in weerarkaas argagixiso uu maraykanka kusoo food leeyahay inta lagu guda jiro hal sano ilaa laba sano ee soo socota iyadoo ciidanka maraykanku ay soo gebangabeeyeen guud ahaanba joogitaankoodii waddanka afghanistan oo alqaacida ah ay ka maleegayso weeraradaasi christopher rey kooxaha hubaysan ee argagixisada ah ee xusay waxaa ka mid ah al-shabaab oo muddo afar iyo toban sana ah ay dagaal kula jireen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo gacan ka helaya saaxiibadooda militari oo ay ka mid yihiin amisom iyo africom oo ahaa ciidanka maraykanka u qaabilisan howlgallada la dagaalanka argagixisada ee qaaradda africa kuwaas oo weeraro xagga cirka ah la bartilmaameysada xubnaha sarsare ee al-shabaab oo xiriir la leh ururweynaha alqaacida inkastoo ciidanka africom ay iskaga baxeen soomaaliya shan iyo tobankii bishii janawari ee sanadkan kadib amar uu soo saaray madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump kuwaas oo hadda si ku-meel gaar ah uga howlgala saldhigyo ku yaala dalalka kenya iyo jabuuti ee bariga africa
taliyaha qeybta booliiska gobolka bari ee maamulka puntland gaashaanla sare xuseen cali maxamed waxaa kulan looga hadlayay ammaanka ula qaatay taliyaasha saldhigyada iyo guddoomiyaasha xaafadaha magaalada boosaaso si loo dargeliyo ammaanka magaalada boosaaso isku xirka bulshada iyo ciidamada ammaanka dowlada federaalka iyo kuwa ammaanka puntland taliyaha qeybta booliiska gobolka bari ee maamulka puntland xuseen cali maxamuud ayaa si wadajira warbixin ka dhageystay taliyaasha saldhigyada si ay uga warbaxshaan sida ammaanka ay uga shaqeeyaan xaafadihii loo egmaday gudoomiyaasha xaafadda boosaaso ayaa taliska booliiska ku bogaadiyey wada shaqaynta buuxda iyo isku xirnaanta markii ay u baahdaan laha ammaanka inay ugu jawaabaan cabashooyinka timaada xaafadaha ay xukumaan taliyaha qeybta booliiska gobolka bari ee maamulka puntland gaashaanla sare xuseen cali maxamuud waxauu ku dhiirigeliyey saraakiisha iyo gudoomiyaasha xaafadaha in si dhiba u xaqiijiyaan ammaanka iyo bulshada markii lasoo xiriiraan ay ugu jawaabaan taliyaha waxaa ugu mahadcelshay bulshada magaalada boosaaso ee gobolka bari ee maamulka puntland siday ugu xiran yihiin laamaha ammaanka gobolka bari ayuu ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si lagu hortago fallo ammaanka ludug ah oo al-shabaab iyo daacish ka geystaan gudaha magaalada boosaaso ee gobolka bari ee maamulka puntland madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor gudoonka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya wasiire ka tirsan dowlada federaalka iyo xildhibaano mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladaha xubnaha ka ayaa dadaal xoogan ku bixinaya xalhurida khilaafka u dhexeeya madaxweynaha dowlada federaalka iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble markale anas maxamed soomane ayaa warbixinta warkan dhamaystiraya dadaalada waawaanta la dhex dhigay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble ayaa soo bilowday shalay waxaana ilaa xalay weji cusub galay iyadoo heshiisya qaar laga gaaray sida la sheegay iyadoona la sheegay in ragga shiraya ee marba marka dambeysa labada mas-uul midba u babooqanayaan iyadoo dadaaladaasi ay hogaaminayaan axmed cabdi kaariya qorqoor madaxweynaha maamulka galmudug iyo mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya labadaasi mas-uul si dhow isula dhiib yihiin ra-iisul wasaare roble iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayay mid mid ula kulmayeen iyagoo xogta la wadaagaya waxyaaba ay ka keenaan natiijada siyaasiyiinta kale oo la sheegay in xilligan garab ay ku siinayaan qaabkii loo heshiisiin lahaa muli waawaan loo dhexdhigi lahaa maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxaana la sheegay in xilligan isku hayaan siyaasadda soomaaliya oo la sheegay xilligan in meesha ugu hoose ay marayso iyadoona ay fara badan ku taagneen siyaasadda soomaaliya maadaama isku dhaca farmaajo iyo rooble xilligan la sheegay in uu keeni karo iskudhac siyaasadeedkaasi oo dib u dhigi kara mar kale habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka iyo hanaanka doorashada dalka waa tan xilligan sababaysa in mursal iyo qoorqoor ay u istaagaan qaabkii waawaan ay kala dhexdhigi lahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo xilligan isku haya siyaasada soomaaliya maadaama xilligan dalka uu ku jiro xili doorasho loona baahan yahay in la dardargeliyo habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka waxaana jira khilaaf soo shaacbaxay bilo kahor kaasi u dhexeeya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble madaxweyne qorqor ay weeliyaan wasiirka waxbarashada cabdulaahi carabi wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala ayaa waxaa la sheegay inay si rasmi ugu tageen madaxweyne farmaajo ayaa la sheegayo in qodobada waawaanta isku soo gareen ay ku kala tageen ama weliba ay ula tageen iyadoona sidoo kale kulankaas hordhac u yahay inuu isku keeno farmaajo roble oo mar kale la filayo in ay kulmaan si heshiis rasmi a looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka iyo khilaafka taagan ee labadooda u dhexeeya kulamada ilaa xalay ka dhacay ayaa waxaa laga helayaa in sharuudo ay jiraan sida dooda dhehaysa in wasiirka amniga cabdiraxmaan waa cabdulaahi cabdulaahi xilligan uu magacaabay wasiirka amnigan uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya in xamiganba gebi ahaanba laga toqoluso waa sida uu doonayo maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoona la sheegay in shuruudaha kale uu ku xidhayo maxamed cabdulaahi farmaajo maamulka xilligan doonaya inay dib heshiisiin u sameeyaan isagay rooble in cabdulaahi wasiirka amniga uu magacaabay roob laga toqoluso sida kalena taliyihii hore hay-adda nabadsugidda soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir aan maxkamad lasoo taagin si loo wiiqo awoodda xilligan rooble maadaama la sheegay ina mas-uul xilligan ah, muddo sanadaha xil ka soo-aya dowladda soomaaliya xilligan ay mudnaan in maxkamad lasoo taago waa sida uu qabo maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya labadan mas-uul xilligan khilaafka u dhexeeya ayaa hakadgeliyey dardar usoc waa dardar u socoshada guudguud ee doorashooyinka dalka iyadoona ah doorashada aqalka sare xilligeedii uga dibdhacaysa maadaama sideed iyo tobanka bishan la filayay in wixii ka dambeeya ay bilaabata doorashada aqalka hoose siduu qorshuhu ahaa jadwal ay soo saareen gudyada doorashooyinka heer federaal heer dowlad guuleed ee guddiga xalinta khilaafaadka iyadoo lagu heshiiyey in sideed iyo tobankii wixii ka dambeeya la gudgari doono doorashooyinka aqalka hoose si loo dardargeliyo habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka iyo hanaanka ah doorashada dalka maadaama la filayay in xilligan dalka doorashadiisi lasii ambaqaado waxaana maamul goboleedyada dalka ilaa haatan aan laga dareemeyn saansaan ay ku dhammaystinayaan liiska doorashada aqalka sare ee ka imaanaya dowlad goboleedyada markii laga rabo labada maamul ee puntland iyo koonfur galbeed oo si rasmi ah usoo dhammaystiray doorashada aqalka sare iyo weliba doorashadooda waxaana la sheegayaa in xilligan aan la ogeyn sababaha xilligan keeni kara in doorashadaasi sida ku dhici kartay habsami socodka ee guud ee doorashada maadaama xilligan maamulada qaarkood laga soo yeegayo inay soo dhammaystiraan doorashada aqalka sare ee sidii dardarka leh kaga socoto gudaha dalka xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa saacada lasoo dhaafay waxaa weerar madaafiic ay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya iyo qaybta ka howlgalka midowda afrika amasom ay ku leeyihiin magaalada celwaq oo ka tirsan gobolka godi maamulka jubbaland goobjoogayaal ayaa soo sheegaya in maqleen jugta madaafiicda oo qaarkood ku dhacday xerada ciidamada kenya ee ka tirsan howlgalka midowda afrika amasom iyo agaarka balse aysan caddayn karin khasaaraha ka dhashay madaafiicdaasi al-shabaab oo ka hadlay wararkaas ayaa sheegay in madaafiicdaasi ay haleeleen gudaha xerada ciidamada kenya islamarkaasna khasaare xoogan ay ku gaarsiiyeen balse aysan jirin dadna madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada dagaalamayaasha al-shabaab wararkan helan ayaa intay ku darayeen ciidamada kenya dhankooda weerarka madaafiic ay ka jawaabeen islamarkaasna dhowr madaafiic ay ku tuureen deegaanada u dhodhow magaalada ceelwaaq ee gobolka godi maamulka jubbaland wararka ugu dambeeyana soo gaaraya degmada ceelwaaq ee gobolka gadi ee jubbaland oo ah degmada kaliya ee gobolka gadi ay ku sugan ciidamada jubbaland iyo kuwa kenya waxay soo sheegayaan in xaaladoodu ay tahay mid degan islamarkaasna isku socodka dadka gaadiidka iyo bulshada magaaladaas uu yahay mid caadiya siyaasiyiin badan oo kasoo jeeda somalilan ayaa gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo ku-xeenkiisa ku eedeeyey waxaisdamarin iyo in kuraasta qeyb ka mid ah uu hal qof ku tartamayo taasina ay tahay cadaalad darro anas maxamed sooman ayaa warbixinta warka dhamaystiraya iyadoo shalay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar iyo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ay soo gudbiyeen liiska murashaxiinta aqalka sare ee somalilan ku matalaya baarlamaanka federaalk ayaa waxaa isa soo tiraya dhaleecaynta loo jeedinayo madaxda soo gudbisay liiskaas ay ugu horeeyaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar iyo weliba waa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk cabdi xaashi cabdulaahi mid ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan ayaa sheegtay in xilligan loo baahnaa in lasoo xulo liis ay ku qancaan siyaasiyiinta waxgaradka iyo dadka kasoo jeeda somalilan kuwaasoo ku sugan muqdisho iyo gobolada kale markii laga reebo magaalada hargeysa oo la sheegay in laga qaadacsan yahay siyaasadda dowladda soomaaliya waxayna sheegtay in xilligan doorashadii somalilan ay la doonaya qorsho la doonaya xilligan lagu afduubto iyadoona carabka ku dhufatay in ra-iisul wasaare rooble iyo weliba gudoomiye cabdi xaashi ay wadaan qorshayaalkanan ah qaabkii loo afduuman lahaa doorashadaasi waxayna sheegtay in xilligan ay qaadacsan yihiin iyada iyo siyaasiyiinka dhaliiska ay dhowaan soo gudbiyeen cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka kaasoo ay sheegtay in uu liiskaasi ka qayb qaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxaan u aragnaa inay musuqmaasuku tahay dunida waxaan ka dhicinino ay ka dhacday doorashada gobolada waqooyi xaaraan maqdacan ay tahay wax loo banyahay in aanay ahayn horta waxaanu ku qaadacnay ugu horreyn dunida may may dhicin horta qofkii keligay baan tartamaya iyagii dhamaa ee doorashada iyada u xilsaarnaa baa yidhi keligay baan tartamaya waa nasiibo soo korodhay dee gudoomiye cabdi xaashi dee waxaan u aragnaa inay qalad weyn tahay oo bulshada ka galay kursiga la wadaagta dee waa tallaabo saalxun tallaabo wanaagsan oo intaa soo jiidan karto maa waa tallaabo xun waa tallaabada beeshiisa ka galay waa qalab uu gudoomiyaha iyaguna bulshada u horsaaro shalay gudoomiyaha iyagu laba sano ba iyo badh lahaa xaquuqdaa raadinaya oo banaanka taagnaa inuu keligii xaquuqdiiba oo isku soo cabtiro ka xaquuqdiiba ay kursigiisa noqoto dee aad baan uga xuna waa wax aad looga xumaada mee waa go-aanu keligii qaatan sidaa loola yeelanaya qur-aanka dad baa lale bilaadan baa lale beel dhan oo hargeysa barbirtaa iskale waxa looga ya wuxuu u raabay inuu isagu murdada daabkeeda hayso sheekadiisu sheekadiisu ahayd anaa haya anaa faranaya anaa ku tartamaya horenaana ugu fadhiyay waxaan ofraanada inaan xaquuqdayadi raadsano waayo dad xaquuqdoodii la duuday baanu nahay oo xaquuqdoodii la qariyay haasatan anigu waxaan ka soo jeedaa gobolka togdheer waxaan ku tartamaya siisiyada udaysa kursiga wasuurdagala la siiyey hadiyada loo siiyey ra-isul wasaare qay oo raadna hadiyada sabana kawalan xubinta taana mawaaqil baan ahaa xaq baan lahaa hadiyada kursiga waan u sinay iyo cabdikariim koore ugu fadhiyey iyo qaar sabaab badan oo sidaydoo kale siisiyadoodii la tuuray kursiga iyaga anaga hadiyad waxaa u bixiyey ra-isul wasaare raable ra-isul wasaare raable wuxuu yidhi maadaama aad siisiga aniga ii xidhay iyo ilaacadda aniguna kursigaasan ku xidhaya
dhinaca kale iyada sii hadlaysa ayay sheegtay in ra-iisul wasaare rooble cabdi xaashi cabdulaahi ay soo magacaabeen liiskan wuxuuna sheegtay in liisas badan uu gudbiyey ra-iisul wasaare rooble uu kusoo daray cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoona dhaacaynta ugu badan u jeedisay maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo sheegtay in uu xilligan wado qorshayaal lagu dilayo qaabka loo wado doorashada gobolada waqooyi ee somalilan iyadoo sheegtay in maamul goboleedyada kale sidii dhaca lagu geystay doorashadaasi la doonayay in loo boobo doorashada aqalka sare ee somalilan si lagu dhagro siyaasada udhexeysa farmaajo iyo rooble waxayna sheegtay in kuraasta loo tartamayay hardanka ugu badnaa u dhexeeyay waa kursiga xilligan loo magacaabay wasiir dubbo ay sheegtay in xilligan qaab musuq maasuqaysan uu usoo saaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyadoona dhaleecayn xoogan u jeedisay maxamed xuseen rooble iyadu waxayna tusaalooyin kala duwan usoo qaadatay qaabka rooble ugu jahayo doorashooyinka aqalka sare ra-iisul wasaare roobna kursigayga anaga hadiyad buu duggoonsiiyo annaga haddana la birigan iskayga anaga sidaa iska bedelayba dadkii saddexdii habeenimo bedelayba lagu jiraba inta laabtuubtayba weliba jawaanabka laga xidho laga dhigay doorashadoodii cadaalad maanay doorashadooda ku soco waayo waxyaaba badan oo doorashooyinka iyo doorashooyinka sidee kaga duwankahay baa jira waxaa jira in hablaha iyo dhan oo gobolada aanu ku tartamayna oo dhan intoodii badnayd baan reeba waxaa jira in raggoodii qaar la reeba cabdi xaashi ninkii afhayeenka u ahaa ee u doodayo xafiisyinka raadinaya ridwaan dee wuu reeba waablihii cabdi xaashi baa doorashadeeda heshiisku ah qob jacayl baana ka dhacay iyaga dadkoosa magacoodin mahadin inuu ku garab siiyo waayo haddaan mahadin ku garab siin inuu qayliya yahay oo dhaa waa la yaqtuubaya sidaan ugu soo baxay waaba la reeba anigu dadka liiskooda la fataray baadan ku jiraa la reebay oo ra-iisul wasaaruhu markuu dadda ku baroortay uu reebo dadku ku baroortay baan anigu hay dubbe oo yidaha layga reeba haddaan layga reebo waan waan ka baxaya waayo dubbe waayo dubbe wuxuu ku dooday ra-iisul wasaareyeen ku gururoobay madaxweyne farmaajo ima rabo markaa weynaad adigu gurubta iga maydaa aad kursiga siisaa marxiis buu kursigayadii ugu xiday uu yidhi waa kaasa halkaasuu ka faa'iidaysta ha rooblaana ku casuumi kursigii gobolka togdheere beesha amar jeclu ku casuumi maya cabdi xaashi iyo roobla iskale khaasatan aniga siisigayga ninka dhulka laga dhigi waayey waa waa waa waa cabdi xaashi waxaan u arkaa midaan xor ahayn ee xaaraana oo musuq maasuqkii ugu weynaa somalilan gobolada waqooyi dadka kasoo jeeda somalilan buu ka dhex bilowda maantaanu bilowda rooblaana mas-uuliyadooda qaadi doona taariikhduna way kori doontaa waanu helaynaayo haddii ilaahay noo idmo waanu helaynaa waayo muwaadiniin xaq labaanu na cabdi xaashi toban ilmaaduradiiba siikiga la geystay keligiibaa soo qata soo qaatay waayo midida daadkeedu ay inaanay doorashadu doorasho xor ahayn inaanay doorasho xalaal ahayn inuu qof jeclaysi jiro inay doorashadu dhinac ka raran tahay ra-iisul wasaaruhuna inuu faragelin qaawan nagu qabsado oo nagu
dhinaca kale guddiga doorashooyinka somalilan ayaa soo saaray jadwalka doorashada xubnaha aqalka sare ee gobolada waqooyi ee somalilan iyadoo la fulinaya heshiiskii kala dunaa ee diiradda lagu saareeyo kuna beegneyd taariikhda toddobylabaatanki sebtembar laba kun labaatan kowdii oktoobar labaatan labaatan toddobaylabaatanki bishii mey labaatan koobiy labaatan iyo labiy labaatankii agosto labaatan koobiy labaatan iyadoo la filanayo jadwalka guddiga doorashooyinka heer federaal ay tariiqeysan afartii sebtembar laba kun koobiy labaatan oo tilmaamaysa in lasoo dhammaystiro doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyadoo waa laga duulayo soo gudbinta liiska murashaxiinta ee aan horey uga codsanin gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxay guddiga hirgelinta doorashooyinka labada aqal ee xildhibaanada gobolada waqooyi somalilan halkan kusoo gudbinayaan jadwalka faahfaahsan ee doorashada aqalka sare khamiista oo labasaddex labaatanka ilaa waa sebtembar labakunlabaatanko waxaa bilaabanaysa diiwaangelinta qabashada codsiga xaqiijinta shuruudaha shahaadada siinta musharaxiinta tartamaysa kuraasta aqalka sare ee somalilan sebtembar labaatan iyo shanteeda diiwaangelinta qabashada codsiga xaqiijinta shuruudaha shahaadasiinta musharaxiinta ka tartamaya kuraasta gobolada aqalka sare ee somalilan axadda lix iyo labaatanka tababarka ergada doonaya xildhibaanada aqalka sare isniin toddobiy labaatanka sebtembar labaatan koo iyo labaatan hadaljeedinta musharaxiinta aqalka sare talaadada sideed iyo labaatanka bisha sebtembar laba kun koo iyo labaatan doorashada xildhibaanada aqalka sare somalilan sagaaliyolabaatanka sebtembar doorashada xildhibaanada aqalka sare ee somalilan khamiista ayaa lasoo gabagabaynayaa doorashada aqalka sare ee xildhibaanada armanka waa xildhibaanada aqalka sare ee somalilan iyadoona labayo tobankii oo subaxnimo waa laba saaco subaxnimo ee labay tobankii maqribeed socon doonto doorashada waxaana la sheegay in diiwaangelinta ay saddex iyo labaatanka tahay iyo tababarkanu ay tahay lix iyo labaatanka adaljeedin toddoba iyo labaatanka sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddonna lagu sheegay in ay dhacayso doorashada aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya waa aqalka sare ee somalilan ku matalaya baarlamanka federaalk soomaaliya waxaana dhaleeceyn xoogan xilligan loo jeedinaya gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaaraha dalka kuwaasoo la sheegay in xilligan ay afduubteen doorashooyinka aqalka sare ee gudaha dalka ka socda guud ahaana warka haben caawa intaas ayuu ku dhan yahay saaxiibayaal habe wanaagsan